Maamulka isbitaalka dhimirka Dr Xabeebe magaalada Xadaada ayaa bilaabay olole caafimaad oo lagu daweynayo dadka qaba xanuunada dhimirka. Ololahan ayaa waxaa lagu daweyn doonaa bukaanno badan oo qaba xanuunada dhimirka isla markaana ku nool gobollada dhexe dalka. Dr Cabdiraxmaan Cali Cawaale Dr Xabeebe oo ah digtoor ku takhasusay daweynta xanuunada dhimirka ayaa ka warbixiyay ololahan.
degmada Cadaado runtii waa xusid mudan kii meey ayay ahayd markii xaruntii ugu horreysay ee xabeeb psychiatric and rehabilitation hospital aan ka furnay degmada Cadaado nasiib wanaag kuma aan qaldanayn xaruntaasi waxaa ka faa'iidaystay bukaanno gaarayo ilaa sagaal boqol oo bukaan oo laga kala keenay diriraba jigjiga ilaa somalilan puntland way ka faa'iidaysteen waxaan ogeysiinayaa marka walaalaha soomaaliyeed ee bukaannada xanuunka dhimirka iyo neerfahaba la nool ee ku sugan hadday tahay etoobiya somalilan puntland galgaduud iyo beledweyne hiiraan doctor xabeeb wuu soo rogaal celiyey waxaan rajaynayaa inaan muddo bil ah halkan ka shaqay doono diyaar iyo diyaar u nahay dhanka kale maamulaha isbitaalka dhimirka ee doctor xabeebe magaalada cadaado ayaa bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan ololahan doctoorkana waa u mahad celinaynaa maadaama uu deegaankii ku soo noqday hadda ka horna in badan uu ku soo noqnoqday dad badanna uu ka faa'iidaystay ilaahayna ku caafiyey mar kale maantay shanta bisha sagaalaad ayaan ku soo dhoweynay degmada cadaado marka dadkana waxaan u sheegaynaa inay maaragtay ka faa'iidaystaan muddo ayuu joogi doonaa dhakhtarku